wadatashi ku saabsan horumarinta xogta socdaalka iyo barakacayaasha dalka ayaa lagu qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho wadatashiga lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa diradda lagu saareeyay horumarinta xogta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka fa-aad xuseen cabdi oo ka socday hay-adda istiitikada qaranka ayaa sharaxaad ka bixiyey ajendaha shirkan iyo ahmiyadda uu u leeyahay laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka ajenduhu wuxuu yahay waa consultation meeting consultation meetingka waxaan ugu tala galnay in aynu ku horumarino xogta migrationka inaynu ku horumarino reportkii waad arkayseen waynu dadaalay waxa weeye muxuu ahaaye edishonkii koowaad ama qeybtii koowaad in qeybaha dambe ee soo bixi doona sanad kasta soo bixi doona uu kan ka horumarsanaado ayaynu ugu talagalnay qaar ka mid ah wakiilada ka socday bulshada inteeda kale iyo wasaaradaha dowliga ah ee ka qayb galay madasha shirka ayaa tilmaamay in laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka ay shaqooyin xoog la u hayso bulshada islamarkaasina ay tahay in kor loo qaado guud ahaan tayeenta xog ilaalinta ee xogtu ay u hayso qaranka soomaaliya
taabtadan shalaa la soo bandhigay xoog badan ma saarayno maadaama hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ay ka shaqeyso qaxootiga iyo soomaalida la soo celinaayo ritaaniska aan u naqaano iyo barakacayaasha qaxootiga waddanka joogo tiro ahaan lixdan iyo sagaal kun sideed boqol sagaashan iyo shan aanaga haynaa oo soomaaliya guud ahaan joogo systemkeena ku diiwaan gashan xogta sidoo kale laga heli karayo n h c r dadkan soomaaliya dhan ay joogaan muqdisho boosaaso iyo hargeysa iyo berbera ugu badan meelaha hadda ay joogaan laakiin guud ahaan soomaaliya way ku baahsan yihiin
hay-adda statistics qaranka inay base u noqoto wixii waddanka information oo migration wixii la xiriiro so annaga ahaan doorkeenna markii la dhaho xafiiska ergeyga gaarka ahaa waxa waaye annaga waxa waaye kow waxaan soo celinaa annaga dad dadkaasoo ah voluntaries oo waddamadaas qurbaha ama ha ahaato africa ama adigu waddamadaas dad socdaalay oo caqabad ay ku qabsatay waddamadaas iyo kuwa iskood usoo laabanayo saa soo sheegna hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xog fara badanay haysaa laakiin expert iyo maxaa lahaa technical assistance haddee hesho waa laga soo saari karaa aaminsanahay hay-adda maxaa la yidhaha statistics qaranka iyo international bartnerkaba waxaa ka cabsan lahayn inay nagala shaqeeyaan maxaa la yidhaahdaa sidii lagu heli lahaa technical assistance iyo experts rag khubara oo intii kasal dhigan doonto macnaha xog wadaadgista xogtan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ku jirto